جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caaw kale mar aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alandulus فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raadraaca toddobaadka caawa aan idinkugu soo xulnay insha allah idinkuna aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo toddobaadkan ku dhawaaqday xamlo cusub oo ka hirgeli doonta dhammaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka sidee ayay xamladan uga dhaqangashay degmada bu'aale iyo warcelinta bulshada degmadaasi inta badan caawa barnaamijka qodobkaas ayaan ku eegi doonaa jaamacadda alqima oo qabatay multaqe loogu magacdaray filistiin taxta almijhar kaas oo lagu falanqaynayay xaaladda filistiin ayna ka soo qaybgaleen aqoon-yahano mujaahidiinta ka tirsan iyo waraysiyo aan la yeelanay ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan oo toobadda u qabatay shan askari oo ka soo goostay safka maleeshiyaadka murtadiinta xilli firxadka maleeshiyaadka taa'ibiinta ah ay soo buuxdhaafinayaan wilaayaadka islaamiga ah barnaamijkah ayaad iyana ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin dilka hogaamiyihii xamaas ee ismaaciil haniya iyo weerarkii lagu xasuuqay murtasaqada fagner ayaad barnaamijka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka الحب يرقينا والسلوى تواسينا دوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faah-faahsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday xamlo cusub oo ka hirgeli doonta dhammaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka haddaba warbixin aan ku soo gudbinayno sida ay xamladaasi uga dhaqangashay degmada bu'aale iyo warcelin iyadoo dhowaan un ay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ku dhawaaqday xamlo dacwi ah oo lagu magacaabo irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad shicaarkeeduna ahaa kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatih ayaa si weyn looga dareemayaa degmada bu'aale taas oo bulshada muslimiinta ah ay soo dhoweeyeen islamarkaana ay sheegeen inay ku soo beegantay wakhti loo baahnaa xamladan ayaan ku koobnaan doonin keliya degmada bu'aale balse waxa ay saamayn doontaa dhammaan degmooyinka gobolka sida uu toddobaadkan degmada jilib uga dhawaaqay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish maanta oo taariikhda hijriyada ay ku beegantahay afar iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix hijri insha allahu tacaala waxaa inoo bilaabanaysaa xamlo aan ugu talagalnay wilaayada guud ahaan in laga qabto degmooyinka oo dhan iyo muxaafadaadka tuulooyinka hoos yimaada si guud in laga qabto si guud insha allahu tacaala waa xamlo xarakadu ay ugu talagashay wilaayaadkao dhan in laga hirgeliya xamlada magaceedu waxaa weeye xamlatu irshaadi alummah ilaa sabiili arashaad shicaarkeeduna waxaa weeye kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi xadiiskii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa shicaar looga dhigay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala sida shicaarkaaba ka muuqata mas-uuliyadda ayna la weydiin doono in ilaahay subxaana wa tacaala inoogu kaalmeeyo iyadoo aan ka duulayno xadiiska ayaan ummadeennii aan maamulnay wilaayaad ku hoos nool waxaan ugu talagalnay inaan u samayno insha allahu tacaala xamladan ummadda lagu towjiihinayo waddada toosanna lagu tusinayo biidni illahi tabaaraka wa tacaala wacyigelinteeduna insha allahu tacaala waxay noqon doontaa kow bulshada in loo sameeyo wacyigelin guud ayaa ugu horreysa qodobka labaad ogidda salaada jamaacada in lagu dadaalo masaajidana in la camiro khaasatan ragga inay masaajidda camiraan qodobka saddexaad la dagaalanka daroogada iyo fisqiga inooga imaanaya dhulka cadowga ee deriska nala-a in lala dagaalamo laga hortago fisqiga iyo daroogadaba qodobka afraad waxaa weeye dardargelinta sugidda amniga wilaayaadka in la xoojiyo amniga maanta aan haysano bulshaden ay ku noolaanayso xoojintiisa qodobka shanaad waxaa weeye ka hortagga ishaacaadka iyo faafinta siraha in laga hortago weeye shantaa qodob ayaa insha allahu tacaala ciwaanka ugu horeeya ugu muhiimsana Ee, waxaa ka qayb qaadan doona ee, dhammaan maamulada muxaafadaadka iyo maamulka gobolka iyo culummada ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa ka wada qayb qaadan doona biidni illaahi tabaaraka wa tacaala culimmaduna kaalintooda ayay qaadan doonaan ilaahay idinkii waxaan ugu horeeyo oo la rabaa insha allahu tacaala dowraadkaas xamlada loo qaban doono waxaa ka mid a macallimiinta qur-aanka kariimka iyo macallimiinta mu'asasaadka tacliimiga ah ee, iyo maamuladooda ayaa kowka insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo ku xiga ganacsatada oo rag iyo dumarba leh kuwooda yaryar iyo kuwooda waaweynba insha allah xamladan qayb ayay ka noqon doonaan Ee, maraakiista dumarka dhigta ayaa iyaguna insha allahu qayb ka ah Ee, xirfadleyda ayaa iyaguna qayb ka ah sida kuwa gaadiidka wata baabuurta mootooyinka harqaanleyda timajarayaasha ee, dalaaliinta geerishleyda iyo wixii lamid a dhammaadba insha allahu tacaala wixii xirfad ku shaqaystoo dhan xamladan qayb ayay ka noqon doonaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala dadka loo qaban doono waxaa ka mid a muruqmaalka ee, sida dadka xamaasho xamaalatada kuwa kawaanka hilibka ka shaqeeya kuwa fuundiyada ee guryaha dhisa kuwa tumaalada ee biraha tuma dhammaan insha allahu tacaala ee, muruqmaalka oo dhan wuu ka qayb qaadanayaa waxaa xamladan insha allahu tacaala qayb ka noqon doona iyadana insha allahu tacaala nuqabada wilaayada guud ahaan ee, kuwa u dhisan maamulka gobolka iyo kuwa kale odayaasha beelaha kaga hooseeya shaqada qabta iyaguna qayb ayay ka noqon doonaan kaalinta ay ku leeyihiin waxaa la rabaa insha allah iyaguna inay ka qaataan waxaa sidoo kale insha allah loo qaban doonaa waalidiinta dhalay ardayda dugsiyada dhigta iyo mu'asasaadka iyo ardayda laftooda ayaa iyaguna kaalintooda insha allahu tacaala la siin doonaa sidoo kale dhallinyarada da-yarta ahee soo koraya ayaa iyaguna qayb ku yeelan doona biidni illahi tabaaraka watacaala waa dee wujuuh kala duwan oo bulshada ayaa loo qaban doonaa hadduu ilaah idmo kuwa aan sheegay oo qayb ka mid a qaybo kalena way soo geli doonaan waxaa sidoo kale insha allahu tacaala eh, xamladan lagu bixin doonaa muxaadaraad iyo kelimaad fara badan oo ay ka mid tahay alwalaa walbaraa waxaa ka mid ah difaac can araadi lmuslimiin eh, alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar eh, aathaaru aldunuubi walmacaasi eh, tarbiyat alawlaad eh, altaxdiiru can almuskiraat walmukhadiraat waxaa ka mid ah atowbat asaadiqa eh, alxathu calaa makaarim alakhlaaq eh, alshucuuru bilmas-uuliya ahmiyat alsalaati watacdiimi qadriha fi lislaam almuxaafadatu cala alamaanati wakitmaan alasraar ayaa ka mid ah iyo duruus kaloo fara badan insha allahu tacaala si guud ee bulshada muslimiinta waxaan leenahay ha ka faa'iidaysteen xamlada waxay socon doontaa insha allahu tacaala ee muddo hal bila hadduu ilaahay idmo laga bilaabo maanta oo afar iyo labaatanka bisha ilaa laga gaaro ee bisha safar ee soo socota insha allahu saddex iyo labaatankeeda ayay xamladanu socon doontaa duruusta iyo cashirada baxayan waxaan rabnaa insha allahu si guud dadku inay uga faa'iidaystaan waxaa jiri doona biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxyaalo mamnuucaada oo ummadda loo sheegi doono khaasatan ganacsatada mamnuucaadka noocaas oo kale ah ee ummadda looga digan waxaan rabnaa muddada ka bacdi insha allahu tacaala in la joojiyo oo aan dib dambe wilaayaadka dhexdiisa aan loogu arkin ee, kelimaadka iyo muxaadaraadka dhexdiisa ayaad insha allahu tacaala ee, kaga maqli doontaan iyo awaamiirta ay wilaayadu soo saarto si guud marka dadka waxaan ka codsanaynaa khaasatan wilaayada ku nool jubbada dhexe inay ka faa'iidaystaan ee, muxaadaraadka iyo xamlada soconaysa oo insha allahu degmooyinka oo dhan ka wada bilaabanaysa ee, tuulooyinkana insha allahu tacaala gaari doonta ha laga wada faa'iidaystaan leenaho jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhinaca kale maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale iyo mas-uuliyiin ka socotay wilaayada gobolka ayaa dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey degmada kulamo gaargaara kula yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada kalena hadlayay dhaqangelinta qodobada ay ka kooban tahay xamladan cusub ee dacwiga ah dadkii ugu horreeyey ee magaalada bu'aale lagula kulmay loona sharaxay xamladan cusub waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka kuwaas oo iyagu soo dhoweeyey xamlada iyo qodobada ay ka kooban tahay بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنا محمد عبد الصلاة وكم غدير بتو أهنا naaibka ama wakiilka ugaaska beesha cawliyahan Een, waxaan leeyahay aad baan ugu mahadinaynaa ilaahay ka sokow walaaladeennii umradeenni noo imaatay waxaan leenahay waxyaale aan sugaynay bay noo keeneen say tahaynu u qaadanaynaa biidnillaahi tacaalaa balse waxaan leenahay waxyaalo badan annagu hadda degmadaannada maxaafadada bu'aale oo badan oo laga un laga baabi'iyey baa jirto meesha la yidhaahdo teleefoonada waaweyn hadday nagu soo bilowdeen khyaare jasaakum allahu khayran ragga walaalaha ee socday ee xamladan ku saabsan daraagiska iyo waxyaabaha xuxunka ah iyo wax walba xun looga hadlay iyo wax kasta oo wanaagsan ama walaalaha ay ka hadleen waxa odayaashana waxa warkooda ama waxaa naloo sheegay inuu siday yahay aan u qaadanno oo waxaa xunxun annagu aan ka hor tagno waxa wanaagsanna ummadda aan ku ku soo boorinno oonaan wanaagga hadda halkaasuu jiraa anigoo ah ugaaska beesha abasguul ugaas maxamed ugaas axmed shire waxaan leeyahay haddee dagaalkii wuu socday marka horeba dadka xumaanta in laga hortago loo sheego waxyaabaha xunxun lagala dagaalamo wanaaggana loo sheego waxaan mas-uul ka nahay inaan ka hadalnana waajibna saarana haddaanu ka hadlayna ilahay unagu cadaabaya kheyre marka anigu waxaan leeyahay n jasaakum allaahu khayran hawshii iyo dagaalkii waa sii wadaynaa anigoo ah xuseen yuusuf cabdulqaadir oo beesha ajuuraanna ka ah wakiil ugaaska marka hore maamulka noo keenay xamlada waa ku mahadsan yihiin waa waxaan u baahneen waxyaabaha la sheegay ee naloo keenay qodobada wax jira waaya wax deegaanka ka taagan waaya anigoo magacayga ah maxamed nuur hilowlow naacib ugaaska beesha dabara alxamdulilah marka u horeysa horta waxaan ilaahay baan u mahadcelinaynaa ilaahayga nagu soo kulmiyey meeshaan oo isku imaaskan oo kheyr ka badan ilaahayga nagu soo kulmiyey baan u mahadcelinahayaa waxaan kale bacdallahi waxaan kale u mahadcelinaya harakaatul mujaahidiin al-shabaab baan u mahadcelinahayaa yarkeeda iyo wiinkeeda midda kale waxaad jeceshihiin oo aad noo keenteen ba annagana idinla jecelnahay aan qaadannay odayaala hortay hadlay culamaa hadashay nuqubaan nahay waxaana hogaaminahay dowlad islaami insha allahu tacaala alxamdulilah waxaa la sheegay waxyaabo fara badan waxaa la sheegay fisqi qaad ku jira tubaako ku jirto alaaba dhacdayl ku jirto waxaa kaloo la sheegay bahal cadow ahoo la fiirsaday magaciis muxuu ahaa diisha la sheegay teleefoomaa la sheegay insha allahu tacaala intaas dhan cadow waaye run waa cadow waaye diinta islaamka ku yihiin marka insha allahu waa idinla qaadanay laakiin waxaa waaye annagu nabadoommo haddaan nahay run waay kaalmaata weyna nahay ummaddu wakiilaan isla nahay magacayga xasan cabdiqaadir maxamed aldhaha waxaan wakiil ka ahay nabadoonka guud ee beesha bartire ee jubbada dhexa waxyaabaha laisku cadeeyaan rabaa xoogaa inaan insha allahu tacaala hataa fiideo hadda ka hor aan u qaadanay innagoo nuqaba iyo annagoo mataqaana ogaasiin ayu nooc isu dhexyaalan iyo waxgaradba waxyaabaha laisku cadeeyo horta wax la qaban karo waayo wax laga ganacsado waayo waxaad arkaysaa gabadhii aad sacdiye aheyd oo shalay aad midabka ogeedo maanta midab kale leh marka waxyaabaha ugu dhow laga qaban kara waxay tahay war sacdiyoy maanta odo jirjirool ma tihida waad isbedeshe mar waxa aad isku bedeshay intay kaa soo galeen in la dhaho horta ayada la qabto oo meesha laga raadraaco waxyaabaha lagu cerabgooyin kara ay ka mid tahay kulammadu intaasoo keliya kuma koobnayne waxaa sidoo kale lala kulmay ganacsatada degmada si ay iyaguna kaalintooda iyo kartidoodaba ugu biiriyaan ololahan cusub ee dacwiga ah risaaladii ayna soo gaarsiiyeen iyo mamnuucaadkii ayna soo gaarsiiyeen samicnaa wa atacnaa ilaahay idinkiisa sidii ay noogu sheegeen ayaan u qaadanay haddii ay tahay salaada oo jamaaca lagu dugto haddii ay tahay waxyaabaha la mamnuucay oo ka mid ah daroogada dadka fasahaadisay oo dadka caqligooda iimaankooda maskaxiyan dhinac walba lagala diriraayo waxaan diyaar u nahay intaasba inaan aan diyaar u nahay intaasba inaan macnaha aan ka hor imaano aana kala shaqayno amniga haddii alla idma aanu u sheegno meelihii oo barnaamijyadaas oo ay ka soo jeedaan inaan u tilmaamno haddii alla idmo waana markii hore mamnuuca ay ahaayeen haddana walaalihii noo keena arrinta ayada eh waa qaadanay sidii aad nooga sheegteena u qaadanay xalayba idaacaddaan ka dhagaysanaynay warkaas waa noo soo horeeyey waa qaadanay waana idinku adeecnay haddii alla idmo waana ku mahadsantihiin booqashadii aad noo soo booqoteen mar walbana sidaas waddada hanuunka hana loogu toosiyo dad toosan ilaahay hanaga dhiga biidni illaahi alkariim wabillaahi towfiiq magacaygan la yihahdo cabdiqaadir ibraahim abayle risaalada iyo wax nala keenay horta waan qaadanay kulli guud ahaan waan u qaadanay maxaa yeele haddii aan ganacsiga nahay fulinta koowaadna anikaana laga rabaa inaan fulino maxaa yeele ganacsatada maxaa yeele waa indhihii dadka bini'aadinka haddii ay bee ay joogaan ama meel ay degan yihiin indhahooda ganacsiga waay wax lagu dayda oo wanaagii lagaga dayda ganacsiga waay ganacsigana hadduu tooso dadkan kalena way toosayeen insha allah biidnillahi kariim cibaadada laga hadlay iyo masaajidii la camiro ganacsigii marka hore inuu noqdo ninka xiraya dukaamada oo marka aadaanka uu dhacaba in dukaanka uu xiro ilan ninka dukaanka dii la xir meel wax ka ganacsanayo male wuxuu noqonaa wuxuu qasab ku yahay in masaajid uu aado ilan haddii ay uu ninka ganacsiga dukaanka uu furan yahay aadaankana uu dhaco waxay noqonaysaa in ashwaac ay u dhax ganacsiga waxaa lagaga baahan yahay kaalin walba oo islaamka ku aadsan in kow asiga uu ka ahaado jasaakum allahu khayr waxyaabaha laga hadlay inta badan waxay ahayn wax aada u fiican oo bulshada nolosheeda iyo wanaageeda ku jiro waxyaabaan hadda la mamnuucay markaan si gaara usoo qaadano waxyaaba fariimo aan sax ahayn dirahya ahayn sida dharka iyo gobasha iyo waxyaabaaan hadda laga hadlay inta badan la mamnuucay wax mujtamaca dhibahya bay ahaayeen oo annaga lafteenna aan dhibsanaynay waanan ugu mahad celinaynaa in arintaas eeda ah la xoojiyo oo hadda uu noqdo taarigad inuu noqdo aan ugu mahad celinaynaa waxaanan kaga qayb qaadan doonaa insha allahu inaan walaayada gacan ku siino oon kala shaqeyno haddii ilaa yidhaahdo waa wax micnaha qofka shakhsiyaadkiisa iyo bulsho ahaanba noo dhaawacayo tusaale ahaan darogadoo kale waa qof wax qofka qayimkiisa dilahayo marka jasaakum allahu khayr waan u mahad celinaya waxyaabaha noo keeneen waanan ku garab taagan bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu caleyhi wasalam amaa bacd wilaayadeyna xamlada ay ku dhawaaqday oo magaceedu yahay irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ciwaankeeduna uu yahay ama shacaarkeedu kullukum raaci wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi xamladaas ayada ah oo wilaayadeyna ay ku dhawaaqday waan soo dhoweynaynaan daanahay ganacsatada degmada bu-aale aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa xamlada ahdaafteedana waa ahdaaf dadka muslimiinta ah danahooda iyo waxyaalaha ayaga anfacayo beegsanayso waxyaalaha ay naga mamnuucday ee xamlada ay mamnuucday wilaayada inay ku dhawaaqdana waxyaalo ay sheeg wax xigmada dadka muslimka muslimiinta ah aynu ugu jirin weeyaan marka haddaan nahay ganacsatada degmada bu-aale xamladaas inaan ka qayb qaadanno oo gacan aan ka siino wilaayadeyna oo aan ka hortagno oo si wilaayada uga hortagayso si lamid annagana aan uga hortagno oo wilaayada aan gacan ka siino haddaan nahay ganacsatada degmada bu-aale diyaar ayaan u nahay waana soo dhoweyneynaa waxyaalaha ay sheeg ay xamladu ay mamnuucday waa waxyaalo diinteena islaamka ah ee macaan ay naga reebtay inaan daan dad muslimiina nahno waxyaalaha diinteena ay naga reebtay aan ka harno waa waxyaalaha oo adduun iyo aakhiraba aan ku liibaanayno waana soo dhoweyneynaa waxyaalaha ay mamnuucday sida daroogada waxyaalaha isheeg anshaxumada waxyaalaha dadka isheeg maskaxda looga qabsan karo anshaxumada lagu faafi karo gaaladu maadaama meelaha maamulada islaamiga ka jira ayna imaan karin sida diishashka iyo dhalooyinka inay ku gudbiso ay ummadii amba dhallinyaradii amba da-yartii soo bixaysa maskaxda ay u qabsato ay rabto sidii moobeeladii waaweynaay oo waxyaalaha meelaha riddada ay ka talisoo kaleeto inta qashin looga soo shubo ee dadkii bulshada wilaayaadka loo keeno lagu dhex daawado waxyaalaha xamlada ay ka hortegaysa ayaa kamid tahay waana soo dhoweyneynaa aad iyo aad ayaan u soo dhoweyneynaa wilaayadeena way ku mahadsan tahay mar walba iyo mar walbana waxaan leenahay wilaayada ummaddu inay wax walba oo dhibaato u keeni karo ay ka hor istaagto ee u istaagto waa mas-uuliyad saaran annagana garabkeeda ayaan ku taagannahay waana soo dhoweyneynaa jasaakum allahu khayr baarak allah fiikum
macallimiinta dugsiyada ayaa iyaguna ka mid ahaa bulshadii lala kulmayey si ay dowrkooda uga qayb qaataan fulinta qodobada xamladan irshaadul umma ilaa sabiili rashaad aniga oo ku hadlaya afka macallimiinta qur'aaniga oo magaalada bu'aale wilaayada jubbada dhexe maanta waxaanu kulannay masaajidka weyn oo jaamaca ah wafdi ballaaran oo ka socda maamulka islaamiga ah iyo macalimiinta degmada qaybaheeda oo dhan macalimiinta madaarista kulankii aanu la yeelannay ay nala yeesheen culimmada iyo madaxdu waxaa laga wada hadlayey arrimo oo dhowr arrimo badan baa laga wada hadlay oo laga tashanayay oo ku saabsan diinta islaamka iyo sidii loo horumarin lahaa iyo maaragtay wixii hortaagan iyo wixii horumarkooda aad baa looga maaragtay looga watashaday oo laisku baraarujiyey waftigaas waxyaalaha uu kala hadlayay macallimiinta waxaa ka mid ahaa in maaragtay dadka muslimiinta ah xamlo een, gobollada jubbooyinka jubbada dhexe ay maaragtay ka qabanqaabiyaan ay ka ka qabsanto xamladaas oo ah xamlo dacawiya oo dhammaan dadka oo dhan ku koobaysa dugsiyada iyo madaarista iyo macaahidda iyo shacabka ganacsatada iyo caafimaadka iyo wax kasta taas oo lagaga tashanayo sidii horey loogu socon lahaa een, oo ay maaragtay mas-uuliyadda ruux walba saaran uu maaragtay qaadan lahaa een, hawshaas maanta maaragtay lagu falanqeeyey een, an- wixii annaga kollay mu- dugsiy ahaan naga quseeyey waa ka wada hadalnay macalimiintii iyo maaragtay iyo madaxdii waxaanu isla maldhignay maaragtay meesha hadda la joogo in kor looga socdo oo maanta lasii een, barbaariyo caruurtii iyo cilmigii lasii barbaariyo oo meel fiican laga- la gaadhsiiyo inkastoo ilaahay hadda maaragtay nimcayna siiye oo maanta aan diinteenna ka tashanayno innaga oo madax iyo arday iyo maamul isugu jira ilaahay nimcada ayna gaadhsiiye inaan maarta hore halkaa uga sii soconno hawshaasna waan isla qaadanay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu insha allahu tacaala marka qof walba door buu lahaa macalimiinta doorka lagala hadlaya waxaa ka mid ahaa toddoba qodob ayaana la faray waxaa ka mid ahaa in ardayda la iltizaamiyo shanta waqti waxaa ka mid ahaa libaaskooda in la ilaaliyo oo ardayda ay qaataan libaaska sharciga waxaa ka mid ahaa eh, nadaafadooda oo kale in ardayda la ilaaliyo waxaa ka mid ahaa xifdu alawaad adawaadka wax lagu barto oo kale sida kitaabada iyo buwaagta in loo ilaaliyo waxaa ka mid ah ardayda in laga ilaaliyo wax kasta oo dhibaatada u keeni karo oo yacni xagga caafimaadkooda iyo maskaxooda oo kale waxaa ka mid ahaa arday in laga ilaaliyo yani yani jawaalka ama telefoonada in laga ilaaliyo yani wax mashquul u keeni karaa waxaa ka mid ah in la laazimiyo yani xiriirka ka dhexeeya macalinka iyo waalidka in la iltizaamiyo oo la joogteeyo marka marka waxay ahayd xamla oo shacaarkeedu uu yahay irshaad lumma ila sabiil irshaad shacaarkeeduna uu yahay kullukum raac wa kullukum sun can raaciyati ahdaaf badan badan baa xibaarsaneed marka annaga inta naga qusaysay ka macalimiin ahaan annagoo ku hadlayna afka macalimiinta degmada bu-aale halahaas iyo in badanoo kheyr oo halka halkan lagu soo koobi kara naga qusaysay allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan wafdigana waa mahadsan yihiin بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين ودنيا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد آه، أنيقو أه كم إدام معلمينتا معادك غرضبة مقعيقن اللي يرادو أبو عبد الرحمن إن شاء الله تعالى وحان كقيب قلني حملة دعوية وكذا عضي مساجدك وين قيبتا كوري طبقة مساجدك مساجدكاas ku yaala degmada bu-aale oo ah magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe waxaan ku soo qaadanay xamladaas dacwiga ah ciwaankeedu wuxuu ahaa eh, irshaad alumma ilaa sabiili rashaad dadka in lagu hanuuniyo jidka hanuunka iyo badbaadada shacaarkeeduna wuxuu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi haweenka muslimaadka ah ee degmada bu'aale ayaa iyaguna dowr muhiima la siiyey wuxuuna kulankoodu ahaa mid ka mid ah kulamadii ugu ballaarnaa ee xamladan lagu falanqaynayey waxayna ugu dambayntii xamlada u soo dhoweeyeen si aan horey loo arag amaa bacd anigoo ka mid ah dumarka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada jubbal islaamiya khaasatan fii maxaafadati bu'aale oo ka mid ah dumarka ka qayb qaatay xamlada ay soo qaaday wilaayada jubbal islaamiya cinwaankeeduna yahay irshaad alumma ilaa sabiili irshaad shicaarkeeduna yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati ahdaafta xamlada haddaan wax ka tataabto ama bayaamiyo qodobka koowaad ay ka hadlayso waxay ahayd tawciyat alumma wa taxdiiriha micnaha in ummada lagu wacyageliyo oo lagu booriyo cala alfadaa'ili waxyaabaha dheeraadka iyo makaarim alakhlaaqi akhlaaqda micnaheeda fi- dheeraadka iyo akhla- iyo makaarimta ay leedahay towjiih lumma ummadda in lagu towjiihiyo ilaa tacmiiri lmasaajid masaajidda inay camiraan wa xuduuri aljamaacaat iyo inay soo xaadiraan jamaacaadka ishcaaru lumma ummada inay mu- inay soo muujiyaan ilaa ahmiyati damaaniinati ahmiyada ay leedahay damaaniiniyad xasiloonida iyo wa istitaabi alamni tanbiyat lumma ummada in lagu tanbiyiyo wax taxdiiriha in looga digo can aafaati lisaani lisaanka ama carabka aafooyinkiisa iyo wa ifshaa'i alasraari in la faafiyo siraha muxaarabat almukhaadaraat in lala dagaalamo mukhaadaraadka iyo munkaraadka بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقبلها كنا المحافظة بؤالة وحانو يمد علماء دعوة أو دعوة وضة ilaahay subxaana watacaala waxyaabo badan oo toban qodob ka kooban bay noo sheegeen ilaahay ha nagu anfaco iyagana ilahay miisaanka xasanaadka subxaana watacaala ha u saaro annagana ku weeleeya allaha naga dhigo waxaa ka mid ahaa haddaan qodobo ka sheego moobe sida moobeelada waaweyn oo hadda kamarad ahaan waxyaabo badan lagu arkay in iyagoo lagu duubayo waxaa ka mid a karaama doorka kiniinka laleeyaho isaguna dadka caafimaadkoodii ka fasahaadinaya waxaa ku jira xijaabada aan sharciga ahayn baa ku jira wixii naloo sheegay oo sida kuwa khafiifka ahoo kale hadda kuwo kale oo la tasho oo si yaroo kale oo aan wanaagsanoo sharciga waa faqsanayn loo tashana ay ku jireen waxaa kaloo ku jiray aroosyada hadda macnaha wax qaababka ay u dhaqmayaan dharka dhabta laysku siinaya inta xijaabkii laysku saa laysugu salluuqo aad moodo sana meel la taagay qoftii markay xidhan tahay maradii oo kale qodobadaasaa ku jira oo ka mid ahaa marka insha allahu tacaala annagana waxay walaayada iyadu noo keentay waan ogolahay waan qaadannay waan ku raacsiisanahay ilaahay idankiisa waana hirgelinaynaa waxay naga reebtayna waan ka hadhaynaa waxayna fareenna waan qaadanaynaa ilaahay idankiisa iyagana ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka u saaro dacwadana waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala maktabka dacwada inay maxaadirooyinkan oo kale noogu soo celceliyaan si dadka macnaha qulubtooda haddii mar walba loo maxaadiriyo qulubtooda way sifaysantaa haddaanay gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan gobolka jubbada dhexe gaar ahaan buaale waxaa maanta noo yimid marti sharaf badan culummo mas-uuliyiin sharaf badan oo meesha noogu soo jeeday qodobo muhiim ah qodobadaasoo ka kooban toban qodob intii hore walaashayaa ka hadashay haddaan hadda ani aan waxyar ku daro sida hadda guryahoo kaleeto markii tirabiyada laga waxeynayo amasane maamulka waxaa ku gabadh usoo istaagaya albaabka qofka usoo garaacayo marka inta oo ajaanibe intaynan furin waa inay ka fiirsato iyadoona albaabka furin ay qofkii la hadasho hadday ogaato inuu rag yahay waa inay dib u laabato haddee xijaabkeeda iyo ndhashareerkeeda uusa xirrayn oo albaabka isbalq waxaa jira kuwa ballaqaayo albaabkii loo garaaca iyagoonan hubsanin qofka wuxuu yahay furaay mar haddaad furto albaabkii ooda hubsanin wixii kasoo bixi doona lama ogo marka mid waa midda midda kale hooyada waa macalinka guriga waxaa la rabaa kow horta inaan haddaan nahay gabdhaha ku dhaqan gobolka jubbada dhexe buaale aan ka soo qayb galno maraakiista dabcada aan fidinno wixii waajiboona saaran aan fidinno dhammaan dacwada wayna wada saarantahay qof kasta oo muslina waxaa laga rabaa inuu diintan garab iyo gacal u noqdo marka waxaan u sheegaynaa gabdhaha ku dhaqan ee hadda maraakiista ka maqan buaale ku dhaqan inay maraakiista kasoo qayb galaan ay ilmahooda hadhow si ay ilmahooda hadhowto ay wax u baraan ama wax u sheegan gabar aan hadda wax baranin ilmaheeda waxba ma bari karto waxbana ma noqonayo ilmaha meelaha tataagan ee waxaan la barine waa in maraakiista la keeno oo waxbarashada lagu soo xiro marka waxaan leenahay walaalaha sharaftada badan waxa ay noo keeneen mas-uuliyiintaanada waan qaadnay garab iyo gacalna waan idinnahay hoo iyo hoona waa idinla garab taagannahay intaadna farteen insha allahu hadduu ilaah yidhaahdo waan fulinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka jaamacadda alqima ayaa qabatay dhowaan multaqe loogu magacdaray filistiin taxta almijhar kaas oo lagu falanqaynayay xaaladda filistiin ayna ka soo qayb galeen aqoon-yahano mujaahidiinta ka tirsan haddaba waryaheena cismaan axmed dhuubow oo ku sugnaa hoolka alqima ee munaasabadani ay ka dhacaysay ayaa waraysiyo la yeeshay qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaashii xafladan lagu soo maamuusay
nahay jaamacadda alqima gaar ahaan hoolkeeda shirarka amaba ee barnaamijyada lagu qabto waa xilli galab ah jaamacadda alqima waxay qabatay multaqo thaqaafi kiisii labaad oo ay soo qabanqaabisay jaamacadda alqima kaasoo ciwaankiisu ahaa falastiin taxta almijar barnaamijkan culimo iyo dad fara badan oo aqoon-yahana iyo arday ayaa ka qayb galaya waxaan jeclahay qaar ka mid ah afraaddii ka qayb gashay inaan soo dhoweeyo mikrofoonka andalusna ku soo dhoweeyo si markaasi aan fikradoodii aaraadooda bal wax ugu weydiiyo waxaa hadda ila joogo sheekh cumar xayaakalla oo ka mid ah culimadii ka qayb gashay barnaamijkan sheekh cumar marka hore kusoo dhawow idaacadda andalus bismillah jazaakum allahu khayr waa dhowey baaraka allah fiikum axsan allahu ilaykum sheekh cumar barnaamijkan yar waxaan kaga faa'iidaysanaynaa iyadoo dhinaca kalena uu barnaamijka weli soconayo bal barnaamij noocan oo kale oo daraasad in ay soo diyaariso jaamacadda alqim oo kale bal aragtidaada ka warri barnaamijkan galabta socda bismillahi raxmaan raxiim horta qadiyadda mawduuca uu xambaarsan yahay iyo jaamacaddu mawduuc ay soo diyaar diyaarisayba waa laba xasaasi ah awal horta mowduuca jaamacaddu ay soo diyaarisay oo ku saabsan falastiin taxta almajhar waxay walaaluhu soo faagayaan baan leeyahay waxyaabo badan oo da'yarta maanta jooga in lagu bacrimiyo ee u baahnayd lianno qadiyata falastiiniya maanta gaaladu say ugu talagashay amba caalam alcarabi loogu talagalay qadiya qowmiya laga dhigay mana aha qadiya qowmiya waa qadiya islaamiya caalamiya diinteenu adiga aragti mamacaa ay ku leedahay waa qibladii koobaad ee muslimiinta qof kastoo ehlu qiblo ah bay khusaysaa qof kastoo nebi maxamed mataqaana nebi iyo bay khusaysaa qof kastoo kitaabka qur-aanka uu manhajkiisii yahay bay qadiyadda falastiin khusaysaa qadiyadda marka in la balwareeyo oo ummadda loo bandhigo oo da'yarta mataqaanaa maskaxdooda lagu abdheedgareeyo oo qadiyaddaas horta waa qadiyad xasaasi oo aad iyo aad waana xadiidu saaca waa waxa damaanta taaganoo dacdadeeda ogtahay fallaadheed ummadda meel kastaba ay meeshu- meesha joogto beerka ay kaga taagan tahay oo muddo hadda hal sano kusii dhow ummadda dhiigeeda uu qubanayo oo maanta aan laga tegin oday raakica iyo ilmo yaroo rudaca midna taa haddii laga yimaado dhallinyarada reer eh, jim- jaamacadda qima shariixada isu keentay waa shariixo waasica ah waxaa la keenay culimmadii culimaa u diinkii wilaayaadka oo dhan baa la keenay wixii meelahan ka dhowaa jubada hoos- jubada dhexe ka dhowaa waxaa la keenay maxaan ku dhaha jaamacadda macallimiinteedii ardaydeedii way joogaan waxaa jooga maktabu tarbiya saraakiishiisii weynay oo dhan baa jooga waxaa jooga sakhaawi macallimiintoodii ardaydoodii baa jooga waxaa jooga maxaan ku dhaha albayaan baa joogta alhijraa joogta oo macallimiinteedii joogaan qurdubaa joogta yacni waxaa weeye bahdii waxbarashada biakmalihaa da'yartii maanta u baahnaa risaaladan inay xambaaraan ilaa iyada dhaxalkan kadeeto goordhow mudan doona marka waxaan leenahay qadiyadda ay walaaluhu soo bandhigeen iyo wakhtiga ay ku soo beegeenna waa wakhti aad iyo aad xasaas oo qof kasta oo muslim oo iimaan qalbigiisa uu ku jiro meesha uu mataqaanaa nebiyullaahi ciise uu ka soo bixi doono zaman aakhirka ay tahay yacni waa ardul mubaaraka waa meesha ilahay kursa barakna xawla nuuriya min aayatina meesha ilaahay uu barakeeyey wey subxana dhulka noocaasa maanta ummaddeennii joogtay oo jis innaga inaga mid ahayd umamul kufri biakmalihaa intay isu kaashadaan maanta in hubkii casriga ah lagu tijaabinayo hooyooyinkeena iyo aabbayaasheen iyo dadkeena walaalaha ahaa in kadaalika ummaddii ummatu maxamed biakmalihaana aad moodo dhammaanteed inay tahay mukabira dad garbaduuban oo cid maanta qaa- gurmud u samaynaysaa aynan jirin xuduudihii laga xidhanayo dadkii majaaca lagu dhammaynhayo Ee, sidoo kale waxaan fursadaha siin doonaa een, qaar kale oo ka mid ah een, kasoo qaybgalayaasha oo kana aan soo dhaweeyo maamulka sare ee jaamacadda alqima een, abu maxamed ayaa ila jooga abu maxamed soo dhawow barnaamijkan een, ee, intaanoo dad ay isugu keenteen bal ujeedadiisa u sharax bulshada waa mahadsantahay walaale een cusmaan Ee, waa saad sheegtay barnaamijkan barnaamij aada u muhiima weeye wuxuuna ku saabsan yahay qadiyada filistiin Een, waa diraaso ku saabsan ardu filistiin ciwaankeeduna yahay filistiinu taxta almijhar Ee, mar- oo macnaheedu yahay Filis- filistiin in tooshka lagu ifiyo saad ogtahay qadiyada filistiin waa qadiyata umma waa qadiyada maanta ugu muuqashada badan qadiyaadka caalamka islaamka waa qeyb ka mid ah waxyaalaha maanta xilliga la joogo qar- qarniga hadda la joogo mashaakisha caalamka islaamka haysata saas daraaddeed een, jaamacaddu waxay qabatay kulankan oo lagu soo bandhigay diraaso muhiim ah oo ku saabsan filistiin mawaadiicda waxaa ka mid ahaa la diraaseeyey filistiin mowqicuhaa wa ahamiyatuhaa waxaa ka mid ah filistiin bayna asuquuط waataxriir waxaa ka mid ah waaqicu filistiin min kun sagaal boqol ila alaan wadciga filistiin in la dul istaago waxaa ka qayb galay sh- ee, shariixooyin kala duwan culummada aqoon-yahanada macallimiinta jaamicaadkii madaarista een, ardayda jaamicadda ardayda macaahidda islaamiga sida maalan tusaale ahaan macadka sakhawa oo qiraa'aadka macadka qurtuba een, iskuulka sare alhijra iyo dad badan oo kale oo kala duwan macadka albayaan ee carabi lagu barto dhammaan dad xul ah oo dadkaa laga soo xulay ayaa diraasadan loo jeedinayay si ay u xambaaraan wacyigan ku saabsan qadayaadka caalamka islaamka gaar ahaan qadiyada hooyada u ah qadaaya alumma waa qadiyatu filistiin waa jirxigaas iyo nabarkaas ee ku taagan muslimiinta dhammaantood een, in la fahmo yacnii kelimatu tawxiid muqtadayaadkeeda waxaa ka mid ah inuu qofku muslimiinta jeclaado jeceylkana waxaa ka dhalanaysa in lala tacaadufo oo la murgo oo lala farxo Een, qadiyada filistiin xataa axkaam fiqiya oo weyn baa ka dhalanaysa iyadii qadayaadka la midkaa sida qadiyada suquud alandalus tusaale ahaan markii hadda andalus u dhacday oo kale laga soo bilaabo ilaa maanta asbaxa aljihaadu farda caynin leanna maxaa go-ay dhul muslimiintu ay ahaayeen baa cadow qabsaday waxaa waajib marka in la xoreeyo waajibku ilaa maanta marka soo gaaray markii muxaadirku kelimada jeediyo dadku iyagoo xora ayaa waxaa loo furaa mushaarako mawduucaas waxay ka fahmeen iyo waxay ku biirinayeen runtiin waxba maa ka soo baxay oo qof kasta markuu maskaxiisa tuujiyo waxbaa soo baxaya waxaana rajeynaa insha allahu tacala inay diraaso dhammaystiran ka soo baxdo oo maktuuba oo qoran insha allahu tacaala in la sii kobciyo mar- barnaamijka noocan la sii badiyana insha allahu tacala waan kala waan rajeynaynaa muasasaadka dhammaan waxaan u daarmaynaa arrimaha noocaana in la badiyo oo la kobciyo oo dadka fikriyan loo beero jasaak allahu khayr abu maxamed ayuu kaasi ahaa oo barnaamijkeena inagala qayb qaadanayay oo aanu qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha iyo weliba sidoo kale raggii soo diyaariyey mashruucan aanu su-aalo in isdultaa ku sameynaynay ka mid yihiin sheekh suldaan oo kale ayaa ii muuqanaya hadda oo isagana ku sugan hoolka ee mashruucan uu ka socdo culimo kale oo sheekh jaamac uu ka mid yahay Een hadba dadkan ayaanu aaraadooda aruurin doonaa iyo daraasadan ee jaamacadda ay samaysay waxaa hadda ila joogo ee sheekh suldaan sheekh suldaan een kusoo dhawow een waraysigan kooban waxaan ku sugannahay jaamacadda alqima dabcan barnaamij ayay qabatay bal adigu waad kasoo qayb gashay maxaa kuu muuqanaya بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أيها المسلمين تعالى سلام يا ملتقيه لبعض جامعة لو قبطة أما أي قبطة موضوع أي دورتين وحو أها فلسطين تحت مجهر كإن إنها لو هي ومجهر waxa weeye mataan waa mikroskoobkii mataan wax lagu baa lagu eegay way ama weynay sida la saaray taasna waxay tahay ee, mataan muhiimadda ay leedahay ee, inay mataan inay muujiyaan ragii ka soo qayb galay ee odayaasha maartay mawduuca soo diyaariyey waxaa kaloo meesha ka muuqanaysay ahmiyadda asalkii rasuulkeena loo soo dhelmiyey oo mataan haddii qur-aanka noo tilmaamaya oo suurata israa ilaahay ku tilmaamaya maadaama rasuulku uu yimina mataqaanaa muhiimad weyn oo waxyiga taabanaysa baa ka dhacday oo xitaa salaadaha iyo inta lagu soo fardiyey iyo hawshii ilaa samada la geeyey kadibna ambiyada oo dhan rasuulku meesha ku tujiyey iyo magaranaysa way mataqaanaa waa ragga qaarna waa taabteen waxaa kaloo ah mataqaanaa in ciisa calayhi salaam uu mataqaanaa halkii maxbadkiisa ahay waxaa kaloo taalay mataqaanaa meeshii uu ku dhimanayay dajaal ee uu ciisa mataqaanaa calayhi salaam uu ku dilayay inay tahay baa meesha taalla marka waxyaabahaasoo dhan muhiimadda ay taabanaysay bay ahayd aan laga hadlay waxaa kaloo ku jirtay suuq mataqaanaa qodobka labaad oo ka hadlaya bayna suuqad wa taxriir bay ahayd marka bayna suuqad wa taxriir waxa weeye marna gacanta cadowga ku dhacaysay marna taxriir bay gelaysay Ha, marka waa waa makaanu siraac marka tan qaayada lagu dagaalamayo bay waxay u baahan tahay dha- dhammaan dhalinyarada meesha joogteen xamaasiyin bay si fiican bay ula socdeen oo aad bay wax u qorayeen way la socdeen marka waaqaca hadda ay ku nool yihiinna ee, dadku say u badan yihiin mataqaana ama dadku say u badan yihiin ahmiyadda jihaadka la siiyo dadku mataqaana ma jihaadku iska socda wayna la kulmeen laakiin jihaadku muxuu ahaa si ku bilowday muxuu ku yimi maxaa looga baahan yahay maxay noqon doonaan iyo hore usoo xoreeyay aabayaashoodii iyo maxay ahaayeen iyo awowayaashoodii Ha, iyo hadiis lagu dega wixii oo dhan mataqaana maaragtay lama mata- aad ulama socdaan marka waxaa waxaa imaanaysa goo- maxaad kaga qayb gelaysa marka tani waxa waa taqdiyadii iyo wixii mataqaana waa- waa quudintii ama mataqaana waa shidaalka meesha ka qaadanayeen marka ahmiyaddaas waxa weeye inta mowqaca muslimiintu ay leeyihiin oo ilaahay kitaabkiisa ilahay- inay ahmu furud alcayaan inay tahay bay- bay cadaynaysaa oo mataqaana maaragtay qof walba mid u duceeye iyo mid ku talagalay inuu ka dagaalamo iyo mid codkiisa ku baxshaba laynooga ba-
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaynu ku guda jirnaa markan iyo xubintii dhacdooyinka waxaa inoo haya bashiir muxidiin abu ayman qodobada uu inoo hayana waxaa ka mid a dilka hogaamiyihii ururka xamaas ee ismaaciil haniya oo toddobaadkan lagu dilay magaalada tehraan ee caasimadda waddanka iiraan haddaba la socod wanaagsan xubinta dhacdooyinka bismillaahi raxmaan raxiim ee xubinta dhacdooyinka toddobaadka ugu horeyn waxaan ku eegi doonnaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha dalka jubbada hoose toddobaadkii tegay ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada uu degmada afmadow ka degay mursad axmed madoobe oo ku sugnaa degmadaasi madaafiicda waxay ku dhacday gudaha xerada waxaana jiray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay faahfaahin dib laga helay weerarkii madaafiicda ahaa ee ka dhacay degmada afmadow mid ka mid a gaadiidkii ilaalada gaarka ah ee mursad axmed madoobe ayuu mid ka mid a madaafiicda haleelay burbur xoogan ayaana gaaray mursad axmed madoobe ayaa duqeynta kadib si deg deg ah uga cararay gudaha degmada afmadow ee uu soo gaaray toddobaadkii tegey toddobaadkii tegey dhacdooyinkii dhaca waxaa ka mid a mandheera ciidamada mujaahidiinta oo dagaal culus ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiina oo daacad u ah dowladda siliibiyada ee kenya kaasi oo ku yaala deegaan lagu magacaabo buur hajey oo ah deegaan hoostaga degmada taagaabo ee gobolka mandheera ee ku horjira gumaysiga dowladda siliibiyada ee kenya dhaawaca waa laba askari oo murtadiin ah shirkadda safaricom oo ah shirkad ay leedahay dowladda kenya kuna taalay gudaha saldhigga ayaa halkaasi ku burburtay dhacdooyinka toddobaadka waxaa sidoo kale ka mid ah hogaamiye ismaaciil haniya oo toddobaadkii tagay lagu dilay magaalada dahraan ee caasimadda waddanka iiraan toddobaadkii tegey waxaa jiray in xaalad bandowa lagu soo rogay xerada xaran oo atliska ugu weyn kufaarta ay ku leeyihiin gudaha soomaaliya war ka soo baxay galada qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay digniin kasoo saareen suuragalnimada weeraro ka yimaada dhanka mujaahidiinta oo ka dhaca gudaha xerada warkan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo kowda ilaa lixda bisha agosto xaalad bandow ah lagu soo rogay xerada xalane ee magaalada muqdisho gaalada qaramada midoobe waxay u digeen shaqaalahooda ku sugan xalane inay feejignaadaan kadib markii ay soo baxday cabsida ay ka qabaan weeraro ka yimaada dhanka mujaahidiinta toddobaadkii tegey waxaa jiray dagaalo u dhexeeyay maleeshiyaad ka howtirsan murtadiinta oo ka dhacay gudaha degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan dagaalka waxa uu sababay dhimashada hal askari oo murtad ah iyo dhaawaca mid kale dagaalka ayaa yimid kadib markii uu khilaaf soo kala dhexgalay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku wada sugan gudaha magaaladaasi toddobaadkii tegey maleeshiyaadka murtadiinta ee duulaanka ku qabsaday deegaano dhaca dulaadka magaalada kismaayo ayaa isaga cararay deegaanada harboole iyo miidow halkaas oo sidoo kale toddobaadkii tegey ay booqdeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo salaadiinta wilaayada sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka hadlay kabixitaankii cadowga deegaanada u dhexeeya kismaayo iyo afmadow alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah uma alxamdulilah awalan allah subxaana wa tacaala baa mahad iska leh oo maanta aan taaganahay meeshii cadowga allah subxaana wa tacaala ay isku dayeen in ay ka dhigtaan saldhig gaar ahaan xeradii harboola xerada harboola markasa aan u fiirino oo geesaha aan fiirino waa la yaabaysaa waxaa ula yaabaysaa xerada kow had arkaysaa arjina aad iyo aad u weyn oo mogta la dhagay wax yar markaan soo socday waxaa u imaaday mogta meel aad iyo aad loo jeexay oo ay ugu taragaleen god weyn aad u weyn oo ay isleeyihiin mogtahay halkaan istishhaadiyada iyo ragga geesiyaasha mujaahidiinta iyo halkaa ama halkaan ugu badbaadaan waana ku badbaado waayaan bartiyaa loo soo galay intaan wax kale kuu dheer oo aad la yaabaysa walaalow halkaa markaad fiiriso aad la yaabaysaa hal difac bise maaha difacyada markii aad fiiriso waxaa ugu horreeyey kow labo saddex afar shan shan oo u dheer haddana kuwii ma og tahay oo dhulka ay qodaayeen u dheer intaan markan waxaa ku tusiinaysaa waa dad oo naftooda maanta dhimasho aan u ogolayn toddobaadkii tegey mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee waddanka maali ayaa weerar cagmarin ah ku laayay boqolaal askar siliibiyiin iyo murtadiin ah iyagoona gacanta ku dhigay maxaabiis ka tirsan calooshood ushaqastayaasha ruushka guud ahaan waa inaga intaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka aan ku soo qaadano barnaamijka raadraaca aan dibida kugu celiyo qeybaha kale ee
barnaamijka واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي وهجاج qaybihii dambe ee barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaynu soo gaarnay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa deegaanka booco ee bariga wilaayadaasi waxay ku soo bandhigtay shan askari oo taa'ibiin ah kuwaas oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta askartan oo magacyadoodu ay kala yihiin kow cabdulaahi maxamed faarax cabdi cali muumin cumar maxamuud maxamed xasan maxamed cabdulaahi maxamed ibraahim cusmaan ayaa markii toobadda loo qabtay kadib waxaay waraysi siiyeen idaacadda islaamiga ah ee landulus haddaba ku soo dhowaada waraysigaasi laga qaaday askartaasi toobadkeenayaasha ah ee lagu soo bandhigay deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan magacayga waxaa ladhahaa cabdulaahi maxamed faarax deeriye waxaan ka yimid magaalada beledweyne waxaan ka raacay ciidamada magaalada beledweyne tababarka waxaan kusoo qaata uganda ciidamo ugandhes ayaana tababaray tababarkana siinay dhaqaalaha wax bixinaya imaaraadka bixinaya dhaqaalaha boolis military ayaan ka tirsanaay beledweyne waxaa nagala qaadaaday shan boqolaan ahay waana la qaaday ugandana la geeyey diyaarad baana la saaray gobolka hiiraan laga qoray shanta boqol marka wadanka ugandana la geeyey diyaaradan nagula qaaday waana lasoo tababaray tababarka saddex bilood ayaan qaadanay saddexdii bilood markaan soo dhamaysanay magaalada xamar ayaana la keenay marka waxaan uga soo baxay dar ilaahay ayaan uga soo baxay xamar ayaa inaa indhiqaasada in ka tago oo dar ilaahay uga tago ooba dar ilaahay uga tago caradayda aan maro sababtaan ka bixi waxaa waaye inay munaafacaad lahayn aan ogaaday oo dar ilaahay oo diinta alle inaan dhinac ka maray ogaadaan ka baxay aan uga baxay qaladkayga aan ogaaday waana ka baxay tababarka markaa ku jiray salaadaha qaarna dadka dadna way dukanaya dadna dukame dad gaalada way ku garaacaya marka dukanayso aduu dukanayaba darbo kugu dhufanayeen waaba gaala mugta salaad maba yaqaanin aduu dukanaya darbo kugu dhufan ama daabayba kula dhacaanbo saas markaan arkaan waa cin daqaasada inaba ka baxoba gedigoodu isaga tagaba maanta waxaa joogaa deegaanka booco walaayadana si fiican ay soo dhaweysay dad muslimiina oo muslimiin qaalis waaye kheyr allaha siiyo waa mahadsan yihiin marka nimankaas nima walaalahay waaye waa ku mahadsiyiin insha allah ilaah idinkiisa dadka oo ku kadsoomay oo kuwa nimankaas gaalada galay waxa waaye inay ay ka soo noqdaan ee ilaahay u toobo keenaan ee ninkii ku qaldoomana uu ka soo noqdo uu xag ilaahay u toobo keeno mama wax dhiboo laga geysta ma jiraan waa laysoo dhaweeyey dadka shabaab dadka way laayaan iyo way dilaan dhahaan been waa waxba kama jiraan dadkaasna beenay sheegaan waxa waaye dad oo maskaxdooda waxaas lagu shubo waaye waxna waxbaba kama jiraan anigana hadda waa ikana waa la jooga ilaahi subxaana watacaalana waa dad islaam oo niman walaalahay waa anuu ku bilaa cabdi cali muumin xareed waxaan ka imid beledweyne waxaa imid walaayada booco joogtaa imid si fiicana lay soo dhowey waxba qoran lagu soo dhowey waxaan ka soo raacay beledweyne laxana joogay tirishaanta ilaa baardheer agagaarkaasaan joognay mudadaan la jira waa sanad iyo bar gulisku orur aan ku jiro aniga intaas ka dhacdina waa la ogyahay ciidamadii intaas bukakidii wixii ka dambeynay magaalada ku oran qaana iska burbureenbu waxay noqotay waa webi dhir loo qaado waa beenay sheegayaan naftooda been u sheegeen haddana waxaan diyaar u hayn in ilmihayga animkaa soo baxay aan ka soo baxay cid isoo tahbiibtay ama isoo qasabtay ma jirin danahayga ayaan u soo baxay inaan ilmihayga dhex joogo beertayda tabcada duurkayga mara nabadan wax rumo ku maro fiican laysur aniga go-aanaan soo qaatay marna shaki iguma jirin sidaan ku soo baxay si kasii qurux badan lagu soo dhowey oo gacmo furan lagu soo dhowey meel fiicana leegey si fiicana leela dhaqmay si fiicana leela hadlay waxaan dhihi lahaa wixii walaalayaashe walaalo wixii ka be oo meeshaas ku jiro meeshaas waa ku qatalmeen wixii maanta ka dambeeya haddii wax iga maqlaayeen ama warkii ka saayiin ha kasoo tagaan m balankaas balan waxaa lagu qaldamo naf dhaaxaa lahayn ayaaba dib nimanka ahaa inay gotaa udhidaab xaqiiq waa inay dib gotaa waa kaas ahoo balankaas balan socona ma waa lagu qatalm wixii hadda iga dambeeya maqlaan waaba bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah cumar maxamuud maxamed waxaan ka imid magaalada beledweyne ciidanka macamusalida waxaan ka raacay tuulada tarjanta tarjanta markaan ka raacay ilaa tarjantan dhowr bilood saddex bilood camal meelahaas joognay kabacdi waa noqonay baardheeraha dhowr bilood camal la joogay waa laga noqday beledweyne la galay beledweyne markii la galayna kabacdi waxay qaabkay wax u wadaan iyo markaan fahmay iyo wixii iyo sida fikradda ina iskeenay aniga waxaan go-aansaday inaan ka soo noqdo fikraddaas walaayada aan isku dhiibo muddadaan la joogay markaas intaan tarjeenta iyo baaxaan inta joogna adigu wax badan ay soo maray waxa ay soo maray anigoo nin odaya ah in mataqaanaa walxanba mareenka leela maro oo sidaan tixgelinayo ninkan waa oday iyo ninkan gooniha sidiisa gooniha loo xusa iyo wixii oo dhan aan ka waayey tixgelin aan ka waayey nin walba oo canuga xunba oo qaab ka daran alaala xaab adiga lagaaba jecel yahay ooba adigiiba aadba ku soo dhacdayba dirbi rorog kabacdi waxaan go'aansaday inaad dantayda qabsado ilmahayga u shaqaysto cibaadaysto saasaan usoo noqday walaayadan u imid burdaar waxaa ka dhacay dagaala ka dhacay oo gorgorow ka dhacay dagaalkaas macawislid kuma dhiceen gorgorow ku dhacay tarjeentana dagaala ka dhacay goorgalaba anigoo jiifo oo qolkayga gurgeyga jiifo dagaal dhacay dagaalkii markuu dhacay marka cardii lagu kala baxay oo lagu kala gudoomaya soo baraarugaan ka soo kacay xeerad waa la qabsaday shabaab la qabsaday wixii oo dhan wax dhintay iyo wax farxaday noqdeen marka marka meeshuu cidlahan baa aniga arko kaligaaba kusoo hera waa ilaanay jiifaan oo hurdaay inta wax dhacay waaba hurdaybo meesha wax ballankii kacay dowladda ballan la gashay macawisley ballankii uga baxday macawisley duna danteeda qoonsatay nin gurgiisa aaday nin beertiisa aaday nin walaayadii isku dhiibay macawisley iyaduna danteeda ay qabsatay walba dagaalka dowladda geliya dowladdiina uga baxda annaga saas afkaana laka yiri dhaqaalaha ugu badan waxa walba ugu badan adika cidda qaadan adika waaye dhulka dadka madaxda looga dhiga adika waaye waxaas waana lagu sheekay laakiin waxay noqdeen hal bacaad lagu lisa waxaan ban ogaanay in annaga marka nalaku adeeg mana nalaku adeegto waan markii nalaku adeegtana waa naloo ka baxay dagaalka annaga markii naloo ka baxayn annaguna waa waa tashano waa aqlaysano nin walba dantiisa aqoonsada aan go'aan ku gaarin walaalkayaa dhintay faafgumarraa lagu duugay xawaalaha guufale waa qoynaayeen inaan soo raaco walaalkay heedageeriis kama heri kareen aan go'aansaday baabuurkan raacay waa layga soo reeba waxa la yidhi meydaan wadnaa meyd kalena ku dari mayno marka taasu marka ay qabsatay shan kilomitira marka ayaa la yidhi walaalka lagu soo duuga ma raaci kartid shabaaba ku dila walaalkayoon bududhigiya ahaayoon inaan soo xabaalo aan lahaay markii saas layga reeba warkii kaafii kala dheeriyu noqoto waxaan idhi barnaamijkan barnaamij dhammaanaan maahno saana lagugu danaysana walaalka meydkiisana waa raaci waysa waxaad ku qabtid dhib mooge dheefan kuma qabtid cumarow dantaada aqoonso adiga muddo toban bilood aan fikira aniga waxay qorshaa intaanba hadda aniga nolol iyo geeri geeri u dhowa cimri qaali baan jooga lixdan iyo saddex sanaan jira markaan kabacdi inaan cibaadaysto ilmahaygana haddaan intaas aan wax qabsan karaan u qabto ma aan cibaadaysto aniga aniga meeshaas hadda iga joogta wax kastoo dhaca ma laga yaabo wax kastoo la sheego mu'min god laba mar laga maqnina la yiri aniga mar waa lay dagay mar labaadna in lay dago waa habeenka xaloo tegey uurkaygana ilaaha dhaalcana carabkaada iyo qalbigaadu inay isleeyihiina la rabaa ama dheef ha la sheego ama dhawaq ha la sheego aniga dib dambo dib dambo inaan iskula shaqeyna lagama yaabo shaqadaas waa aniga waa iga xirantay xagga iga dhamaatay waa lay soo dhaweeyey si fiican lay soo dhaweeyey waa lay ximbaaray dhulka layga qaaday war iyo- waa la- si fiican layla warramay adiga ma maba la soo koobi kara sida farxadda laygu salaamay ee, maba la soo koobi karaba dadka reerka ho ku dagmay sidan ugu dagmay hoos ugu dagmeen Ee, sideed baan waxaan rabaa ninka ragga aho inuu xisaabtamo anigu waa xisaabtamay anigu saan u xisaabtama ha u xisaabtamaano waxay wuri dhaawna dhimaan u aqaan wuri ducana dhuuroo baan u aqaan saan anigu u xisaabtamay ha u xisaabtamaanaan leeyahay nin walba dantiisa ha aqoonsado magacayga xasan maxamed cabdulaahi waxaan ka yimid beledweyne macashrid waxaan ka raacay tirshanta muddo laba sanaha la jiray shalay ilaahay iga soo bixiyaan ka imiday marka shalan ka soo tegey xalafood caddaan ahay bergena waxaa jooga booco inaanu dib dambe ugu noqdo lagama yaabo danahan lahayaaba mar had maanta waxaa jooga booco go-aankayga waa inaanan dib dambe ugu laaban oo ilaahay nagu ogaado magacayda maxamed ibraahin casmaan waxaan ka imaaday degmada beledweyne waxaan nahay ciidamada macawisleyda oo dhanka galbeedka joogto gaar ahaan waxaan la shaqaynay muddo sanad iyo bar ah gudoomiyihii hore beledweyne cismaan dhicisow dhuubow adiga waa iska labaatan doolar aan qaadan jiray Eh, maantana waxaan joogaa walaayada islaamiga boca sific oonasib bay igu soo dhaweeyeen Eh, anigoo had cid isoo qasabtay iyo cid isoo amarta ay lahayn oo fikradeyda micnihii meeshata ii geysi halkaasaan joogaa maanta dowladeeda si wanaagsan sida islaamnimo ah sida culamanimo ah lagu soo dhawey maye wax dhibaateeyey wax wax gudbay malahan si sharaf lah lagu soo dhawey wallaahi niman oo wada qaldan hayo waa ilaayaha soo hanuuniyaan leeyahay wallaahi waxyaaba iska dhib badan oo maslaka la qaribaayo iyo nin aan waxba ogoon xoog wax loo qaadayo iyo dhibaatooyin badan aan kala soo kulmay haddana ilaahay baa iga soo qabtay ilaahay soo hanuuni aygana niga wallaahi ana hadda kolba ilaahay baa iga soo waday ayagoo la iga itala ma jirto ma laga yaaba fikirkeeda kuma jirto inaan dib ugu laabto ma ahan fikirkeyga والله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid mid ka la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا جدد جدد جدد